halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheena sharafta lahu ku soo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyeena barnaamijkeena maanta waa faarax aan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo idinkugu bishaaraynayna inaad maqli doontaan heesooyindhegiina u raaceeya dhammaantiin dhegeystayaal waxaan idin rajeynaynaa dhegeys wacan halkaad inagala socotaanna waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankanaga dib ayaan kaga sheegi doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajeynayaa inaad barnaamijkani ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaana inoo soo jeedinayaa doctor cabdi muuse oo ka hadli doona maanta bakteriyada hargebka intaaynan u gudagelin barnaamijkaasina aynu u leexano xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
haddaba cudurkanita inta badan waxa weye wixii horeaan kasoo hadlayni waxay ahaayeen virus infection ahaayeen oo inta badan daaweyntoodu waa iska dhib badantaha maxaa yeele viruska sidaan hore idinkugu sheegna cuduradaasiti badanaa waxaa looga hortegi karaa talaal ayaa looga hortegi karaa haddaba cudurka naftigiisu wuxuu kamid yahay bakteriyada aada u xooga badan oo bertitis ayaa la yihahdaa marka waxa weye waa bacteria marka bacteria waa taqaaniin waa wax ka mataqaana dhib yar viruska laakiin marka loo fiiriyo bacteriyada kale ee baniaadamku iska daawayaan sida brokitada nimoniyada jabtada iyo calool xanuunka waxyaalahaasoo kale bacteriyadan way ku culustaa laakiin waxay ku wada jiraan guruubadii bacteriya ku wada jiraan oo waxa waaye kooxo oo bacteriya kamid ah ay kamid ah laakiin waxaa la ogaaday inay kasoo badyihiin oo ka jismi adagyihin oo ka xanuun badyihiin oo ka dhibaato badyihiin bacteriyada noocyada kale maxaa yeelay inta badan waxaa lagu celiyey oo lagu hakiyey mataqaana talaal ayaa lagu hakiyey haddii cuduro kale ay keentana markaas daawooyinka infectionka baabi'iya ayaa iyadana lagula dagaalamaa marka bukaankaniti wuxuu bilaabaa sidii duriga kale ayuu ku bilaabmaya madaxa ayaa wareerayo cunaha ayaa xanuunaya waxaa laga yaabaa in xub ku samaysmo cawlanka inuu ku samaysmo cunaha gudihiisa ah marmarka qaarkood wuxuu ku samaysma sanka ay ku samaysaa ama dibnaha waxaana laga yaabaa in ilmaha luquntiisa bararto neeftiisa ee aada aad mataqaana u dhibaatooda haddaba tuhunka cudurkaniti ee ilmaha gowraca qabo ee jiifi meel ka gooni ah halka dadka kale ay seexdaan doono gargaar takhtarnimo ah si arintii mataqaana loo daawo si caruurta waaweyni ee loogu dhowro cudurka waa in cadur- caruurta laba qolo la kala jiifiya cudurkan caruurta waaweyn hadda ku dhacan waxaa lagu daaweyn karaya daawooyinka benishninta ayaa lagu daaweyn karaya biyo tiiran oo melax ayaa lagu luqluqon karaya si neebsashaa biyo kulul oo karkarisid inuu afka u dhigo oo mataqaana omiga kasoo baxo oo xoogoo nuugo ka bacdina cunaha ay u royn yihiin arrinkaasiti haddii neefta uu kari waayo oo aad i aad waa in aa u qaataa takhtarka si loo siiyo qeybaha ee oksijiinka ah ee lagu babagaraynayo mataqaana qofka biniaadamka marka cudurkaniti inta badan waa halis maxaa yeele cunaha ayuu ku dhacaya inta badan cudurkaniti wuxuu soconayaa toddoba ilaa iyo toban beri durashinkiisa mataqaana infectionka labada beri ugu horeyso waa waxaa ku arkaysa qufac baran ilaa iyo saddex wiig ayuu wadi karaa cudurkan calaamadaha sita aan soo sheegnay ayaa badan qufac ayaa ku jiro oo qandho ayaa ku jiro marka waxaa loo baahanyahay in aad i aad mataqaana looga taxdiro haddii kale cumaha hataa waxaa dhaca karo larongitis spasman wax layihahda ayaa dhaci karayo oo cunihii ayaa pressure korayo oo cunihii ayaa isku imaan qaadanayo markaas city waxay keeni karaysaa inuu qofkii u dhinto oxygen aan uu u dhinto marka inta badan marka aragtid qufac fara badan waa in afka caruurta markay mataqaana ee uu caabuq xun ay afka kasoo sidanaya afka farta aa gelisid mara nadiif aa qaadatid oo aa kasoo tirtirtid markaa sidaa daraadeed ayaa cudurkaniti waxaa loo baahan yahay ee haddii ee, loo baahdo in cudurka la daaweeyo ee, waxaa haboon in takhtarka loo geeyo waxyaala takhtarka wuxuu ka fiirinaya meelo fara badan ayuu ka firfiirinaya haddii cudurka u baahan yahay in la daaweeyona daawada ayuu sameynaya haddii dhiigii cunuga mataqaana uu hoos u dhacay ama w b c-ga ha aado ama h b g ha ahaado labadaba waxaa laga yaabaa abnormal mataqaana exchange inuu ku dhaco marka ee, w b c-ga waxaa lalehay boqol kun oo w b c oo saddex jibaaran oo lafaasaadsigata ayaa aad iyo aad mataqaana u kacayo marka haddii difaaca jirka uu kaco waxaa imaanayso in difaaca unugyadooda ay isbedel ku dhaca marka taas ayaa keenayso in cudurkan dhimashadiisu ay aad iyo aad mataqaana u badato oo dadka dhibaato ay mataqaana u keeni karaysaa marka inta badan cuduradaniti ee ku dhaca qofka biniaadanka cunahiisu ee, waxay keeni karaan macluul ayay keeni karaan macluul sababtay u keeni karaan waxaa weeye nafaqadii ama nuxurka biyaha ahaa ama mataqaana wax alla waxay cunta ahaa oo u baahnaa qofka biniaadanka ayaanana meeshii maraynin oo waxaa imaanaya maxaa la yiraahdaa ee ee dhibaato ayaa imaanayso sidaa daraaddeed cudurkaniti waxaa loo baahan yahay in lagu joojiyo ee wax alla wixii takhtarku uu idinkula talagalay waana la joojin karaa waana la yareyn karaa
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisa nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen waxyaalo badan haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka amaad haysaan talo iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qora inala socodsiiya cinwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi mar kale aan ku celiyo cinwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan waxaa hubaala inaad ka hesheen heestaas qaraamiga ah haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga meenayay kitaabka nolosha oo inuu soo jeedin ismaaciil waxaanu ku saabsan yahay ciise oo daaweeyey indhoolayaal casharkaasi waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil inta ka horeysana aynu dhegeysano qasiidadan
hena dodo maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin maryakay xambaarto maadigii ilaaho maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin Dulli noo dhinto dambigeedna qaado maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin meelkastoo aan joogno magacaaga dhammaana maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin waladayso mawdka baaqi mayno maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin magacaaga dareeyo meel wala laga ammaana maanta noo maciin maanta noo maciin maanta noo maciin
dhegeystayaaalkeenna qiimaha iyo kalsoonka lahow kusoo dhowaada casharkeenna maanta maanta waxaanu baranaynaa wax ku saabsan indhola-aan oo indho loo fidiyey bal weligaa ma aad la joogtay mid ma aad aragtay nin indhola oo intaasoo sanad laga yaabo aada la joogtay ama aad arki jirtay inuu indho la-aa marna iimaankaada maku dayday ama ilaah ma u aamintay oo mu alla bariday oo maku dhaceen wax mucjiso ah oo qofkaas uu buugsado waayo inta badi mararka qaar waxaan aragnaa cudurayaal iyo qofku inuu jiisaayo waxaan labt lugta ay ka go-day ama uu indhala-aan yahay laakiin ma lihin iimaankaas oo weyn inaan nidhaahno waanu dukanaynaa magaca ciise da'awadiis qofkaan wuunu boogsanayaa way yar tahay inkastoo dhowaanahan dadka qaar kruseed iyo waxa la yidhaahdo ay dhigaan oy dadka ku raystaan laakiin ani iyo adiga meesha aan fadhino adiga walaalka iga dhegaysanayso weligaama isku dayday bal aan aragno maanta wuxuu ciise ku suubinaya ninkan nimankan indhahala waxaanu arkaynaa laba nin oo indho la-aa waxaanu ka arkinaynaa ka akhrinaynaa cutubka labaatan iyo todobo ilaa soddon iyo kow ee cutubka sagaalaad ciise intuu meeshaas ka tegey waxaa daba socday laba nin oo indhala ah iyagoo qaylinaya oo leh ina daawudow na soo naxariiso goortuu guriga galay ayay nimankii indhahala ah u yimaadeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma rumaysan tihiin inaan waxaan yeeli karo waxay ku yidhaahdeen haa saydow markaasuu indhahooda taabtay isagoo leh sidaad rumaysan tihiinu ha idin ahaad hadiin noqoto markaasaa indhoolihii ay indhaha u furmeen ciise aad buu u amray oo ku yidhi iska jira ninna yaanu ogaan laakiin iyagu way baxeen oo warkaasi ku faafiyeen dhulkaas oo dhan walaalayaal waxaanu arkaynaa ciise inuu eryo ku bogsinayo wax kastoo jiro waayo indhahoodu taabtay taabasho uu taabtay inay indhihii ku bogsadeen waayo nimankan waxaa la weydiiyey sidaanu akhrinayno aayad labaatan iyo sideed goortuu guriga galay oy nimanka u yimaadeen markaasa wuxuu ciise uu ku yidhi ma rumaysan tihiin inaan waxaan yeeli karo waxayna ku yidhahdeen haasaydow bal hadduu qof kuu yimaado uu yidhahdo waanu kuu dukanayaa ma aaminsan tahay inaad waxaan alla kaaga baryaya ay kuu noqonayaan iimaan intee dhan baad leedahay oo haddii aad aamintid ay waxay kuu noqon doonaan maxaa yeele meeshaan ciise wuxuu ku kordhinaya ma jirto laakiin waxay ahayd haddiid aamintid ood u tegtid inuu kugu bogsinayo iimaankaad intuu dhan yahay waayo hadduuna leeyahay ha idin noqoto siduu iimaankiina yahay bal walaale aan isweydiino haddii aan iimaan lahayn oon alla barinay oon noola jawaabay oo nala leeyahay ha idin noqoto siduu iimaankiina leeyahay oonu iimaan lahayn ma u malaynaa ma aragtaa inay noo noqon karto waayo iimaan ma lihin bal aan isku dayno nimankan waayo waxay yidhahdeen markuu ciise weydiiyey ma u malaysaan inaan waxaan yeeli karo waxay ku yidhahdeen haa sayidow wax kaloo ku dareen male way aaminsanaayeen waayo intaasoo dhan ay soo daba socdeen ilaa uu ka soo fadhiisto uu guriga ka soo galo way daba socdeen maanta annagana ciise markaan alla baryayno ama haddii aan weydiisanno inuu nagu soo dejiyo nimcadiisa si aan asaga aan uga dhiganno tiirkayna dhabka ah iyo dhagaxa guriga geeska uu ku leexan yahay yahay waayo wuxuu na weydiinayaa miyaan rumaysannahay inuu noo samayn karo ma cudur baa ma dembi aan falnay baa miyaan u malaynaynaa inuu noola cafin karin laakiin wuxuu na leeyahay maanta miyaad u malaysaa inaan yeeli karo walaalayaal taayna ha noqoto haa saydow waad yeeli kartaa oo i imaaw nimcadaada igu soo deji ruuxaada quduuska eh ugu soo deji oo i bogsii oo dembidayda i cafi waayo waanu aaminsanahay ereygaadan akhriyey oo waxaan arkay mucjisooyinka aad subhisay allabarigood alla bariday iyo barinti waqtiga ilaa waqtiga galilii waxyaalaha aad bartay aan arkay rabbiyow waan aaminsanahay waadnu yeeli kartaa ee dembiyada i cafi haddii uu ilaah kuu soo jeesto uu ku yidhaahdo ha noqoto siduu iimaankaadu yahay ha kuu noqoto walaalayaal aan noqonno si dad oo iimaankooda uu tusaayo ama uu tusiyey inay ka soo go'i karaan waayo haddii aan dembigayn ka soo tagno hanoo noqoto dad dembiyadooda ka soo noqonayo oo ilaah uu soo jeesto ilaah hanugu barkayo aridiisa oo aan ka soo noqonno dembiyadayna aan asaga u qiranno aamiin
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudan oo maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyada aan hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee lagu talagalay dadka dhammaan haddii aad haysaan wax tale ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyadan halkan kasoo baahino fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankanaga waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dabariday dalmar xagga farsamadan waxaa inoo hayay mrs nimonga waxaan inoo soo jeedinaya faarax intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo